socodka lagu xuseeyey maalinta macalinka oo ka bilowda xafiiska guud ee wasaaradda waxbarashada somalilan horteeda ayay ka qayb galeen mas-uuliyiin dowladda ka socday aqoon-yahan arday iyo macalimiin waxaana socodkaasi lagu soo gunaanaday xarunta jaamacadda hargeysa oo halka ay ka qabsoontay munaasabadda xuska maalintani agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare abiib axmed cali oo kamid ahaa mas-uuliyiintii ka hadlay xuskan ayaa ka warbixiyey xaaladda macalimiintu ay ku jiraan guud ahaan dalalka mandaqada iyo somalilanba macalinka laftigeenu inaga gaar ahaan waddamadeenan mandaqada uu hoos u yar dhacay macalimiinta wanaagsani raysigooga aada buu fiican yahay laakiin waxaa loo baahan yahay wasaaradda waxbarashaduna ay ku dadaali doontaa sidii macalinka loo tayayn lahaa islamarkaana loo gaadsiinaya in nolosha iskaga bilaado mushaharka kaayitaan wuu ku yaryahay iskuullada badankeeguna madars waa firi iminka hase ahaatee wasaaradda waxbarashada waxaa ka go-an sidii uu macalinku uu nolosha iskaga filaan lahaa mustaqbalka agaasimaha guud waxaa xusay in wasaarad ahaan ay qorsheynayaan sidii macalimiintu markay howlgab noqdaan ay u heli lahaayeen xuquuq iyo gunno dhaqaale waxaa kaloo xusay in iminka qorshaheeda lagu jiro sidii somalilan looga hirgelin lahaa ururka macalimiinta dunida kale badankoodu waxay leeyihiin wax la ydhaha teaching union oo la ydhaha ururka macalimiinta ururka macalimiinta waxaa loo sameeyey sidii macalimiintu iskuna kaashan lahaa macalinkana xuquuqdiisana loo ilaalin lahaa ay iyaguna iskugu noqon lahaayeen kuwa isku tashado oo isla markaa hadday beshanka noqoto waxbay iska jaraan dawladdu waxbay ugu dartaa sidaasuu macalinku markaa maalinta uu dagaadho uu retirementkiisa uu u helaa haddii macalin lagu qaldamana loo ilaaliya insha allahu taala laftigeyga waanu ku dadaali doonaa macalimiintu siday u noqon lahayd heerkaa loo tayin lahaa geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay ismaaciil cali faarax dhubato oo ka mid ah barayaasha kontonkii sane ee u dambeeyey kusoo dhex jiray waxbarashada islamarkaana ah guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka hargeysa iminka wasiirku haddii xilka laga qaado maalintaasa u dambaysa wasiir dabo loogu yeedho jenaraalku haddii xilka laga qaado maalintaasa u dambaysa jenaraalka loogu yeedho macalinku mar walba taytalkiisu wuu cusubiyo waa macalin yacni waa qiimuu leeyahy markaa waxa weeye annagu midho dhalka iyagu warshad baanaho midho dhalka iyagu waa bani aadam aqoon baanu dhalaa annagu halka dadka qaar ka dhalaan rasaas waxa keliyaanu dalka ku haysano waan idiin sheegaya waa ixtiraam wey ixtiraam wax ka wanaagsanna ma jiro inkastoo dad tiro badan oo isugu jira mas-uuliyiin aqoon-yahan macalimiin iyo arday kale ay halkaasi ka hadleen haddana waxaa xusid mudan in xuska maalinta macalimiinta adduunka ay ka qayb ahaayeen dadka baahiyaha gaarka ah qabeen naafada ah gaar ahaan kuwa aan dhagaha waxba ka maqlin xasan haybe waxa uu ka mid yahay dadka aan dhagaha waxba ka maqlin waxaanu ka hadlay munaasabadaasi isagoo uu ka turjumaya agaasimaha waaxda dadka baahiyaha gaarka ah qabee wasaaradda waxbarashada cabdishakuur maxamed cabdi waxaanu sheegay in haddii aanu jirin macalinkii baray sida loogu hadlo luuqadda aamusan ee faraha lagu hadlo in aanay waxba baran kari lahayn barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa